إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen gobolka gado ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka waxaa xalay weerar lagu qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin gobolada banaadir bay iyo shabeellada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc biyogelina ka samaysay deegaanka arabow ee walaayada jubbooyinka taas oo dadka deegaanku si weyn ugu riyaaqeen waxaa sii kordhaya dilalka ciidamada dowladda federaalku shabeellada dhexe ugu geysanayaan wadayaasha gawaarida maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowlad diiniya usoo xiray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan degmadaas نورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ka fuliyeen gobolka gado ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana bayaan ku saabsan howlgalkaas oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab noo akhrinaya maxamed daahir calasow howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu dilay taliyihii ugu sareeyay sirdoonka gobolka gado kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan bakaal kooke waxaa kale oo howlgalka dhaawac halis ah uu ka soo gaaray taliyihii hore ee sirdoonka degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee isla gobolka gado howlgalka lagu beegsaday saraakiisha ugu sarreysa sirdoonka dowladda ee gado ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka luuq iyo doolow xilli ay saqdhexe xalay si dhuumaanaysi ah uga baxeen degmada luuq oo ay maalmihii lasoo dhaafay qorshayaal ashahaadala diriirnimo ah u joogeen kuna sii jeedeen dhanka degmada doolow ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin dhimashada bakaal kooke iyo dhaawaca halista ah ee cabdulaahi kaniini ayaa dharbaaxo xoogan ku ah maamulka gado waxaana ay cadaalad u tahay baa la yidhi boqolaal dad muslimiin ah oo ay ku dhibaateeyeen wilaayada gado kuwaas oo ay qaarkood dileen halka ay qaar kalena u gacangeliyeen sirdoonka saliibiyiinta ee wadamada kenya iyo etoobiya bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi murtadiinta kale ah bakaal kooke iyo cabdulaahi kaniini ayaa in muddo ah waxaa ku raad joogay ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada gado si looga abaalmariyo dhibaatada ay u geysteen shacabka muslimiinta ah ee gado waxaana howlgalkii xalay dhacay uu muujinayaa in saraakiisha ridada iyo mujrimiinta ashaada dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta allah islamarkaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo qaban doonto insha allah ama ha dhowaato ama ha dheeraato ayaa la sii raaciyay bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan ulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa baa la yidhi dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda allah keliya u sugnaanayso waxaa xalay la weeraray qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin gobolada banaadir baay iyo shabeellada hoose haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimayaal ciidamada dowladda federaalka oo kaga sugnaayeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho goobaha weerarka lagu qaaday islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaa ka mid ah fariisin ay ku lahaayeen xaafadda goof shiraaye ee degmada dayneyle iyo sidoo kale caligan ee xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee dhacda afaafka hore ee magaalada baydhabo waxaana warar haro dhaca oo kasoo baxay ay sheegayaan inay ku dhaawacmeen ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed isla bay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugnaayeen degmada diinsoor dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka arbacow ee dhacaduleedka magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc biyogelina ka samaysay deegaanka arabow ee walaayada jubbooyinka taas oo dadka deegaanku si weyn ugu riyaaqeen waxaa ka waramaya maxamed daahir calasow mashruuc weyn oo bilo socday ayaa guulaystay kaas oo biyo lagu gaarsiiyey deegaanka arabow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka halka biyaha ugu sukeeya ee celbiyood laga heli karo waxay carabow u jirtaa konton iyo shan kilomitir dadka ku dhaqan deegaankuna waxa ay baahi weyn u qabeen biyo nadiif ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa laba ceel ka qoday radiilo oo u dhow bu'aa leh kadibna baraakada ayaa la dhisay kuwaasi oo ugu dambayntii biyaha lagu gaarsiiyey deegaanka dadka deegaanka ayaa aad ugu farxay biyogaarsiinta iyagoo u mahad celiyey mujaahidiinta al-shabaab oo dadaal xooggan geliyey in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay helaan biyo nadiif ah arabow maanta waxay taagan tahay farxaddii ugu weynayd arabow waxaa soo mari jirtay ayaamo ama shuhuur oo biyola'aani ummadda u li'in jireen laakiin bifadlillaahi wa biraxmatihi fa bidaalika baan aan ku faraxsannahay ilaahay mahadiyan leennahay may arag haystaana biyo oo salag xariirisi tubooyin konton iyo shan kilomitir salag xariirisi bu'aala salag xariirisi arabow lagu raafayshi arabow lisla oguhi oonkii yaali iyo rafaadkii yaali dhibaatadii yaashi ilaahay subxaanahu wa tacaala ku warqaba oo biyaaka maalinta hikay agi mashruuca kay oo hergeli oo meel herkali lix bilood iyo toddoba bilood insha allahu jidsaga jari waa maalintay biyaaka si kay dhaansidaysna ag meel herkalisunkuran ilaahay sunkumahadas maalinta waa maalin oo sun hilmaankeerne oo agta meeto kunton iyo shan kilomitir oo biisa laga qaaday meeshay landhimidi oo walaga dhega intii lagu waayay ilaa bu'aal oo biyo lagunku goobi maalinta maalin oo sila hilmaankeer maaga mahadda iska ilaahay walaayada islaamku waa iska leh unosunku mahadnagne xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixisay dhammaan qarashka ku baxay mashruucan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee ka hirgalay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo ka hadlay mashruucan biyogaarsiinta ayaa u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay mashruucan oo muddo soo socday isagoo sheegay in riyadan ay ahayd mid allah uu aqbalay oo rumowday xilli dad badan aysan aaminsanayn in arabow la gaarsiin karo oo dadka ku nool ay heli karaan biyo meel fog laga keenay dhammaan mashruucan min wailaa qarashkeeda waxaa bixiyey xarakada shabaab mujaahidiin waa mashruucii ugu weynaa intii hadda aan joognay wilaayada jubbooyinka min konton iyo shan kilomitir waxa weeye mashruuc biyo intii looga soo qaado magaalo kale lagu keeno waxa weeyaan aad iyo aad bay waxa weeyaan saamayn badan ay noogu yeelatay ummaddana waxa weye saamayn badan bay ku yeelatay dhammaan konton iyo shantaas kilomitir waa barwaaqa sooran intaas oo meelood ayaa biyaha laga cabbayaa alxamdulilah rabbialcaalamiin wax aan koobi karna ma aha farxaddan iyo reenreentan si kastaba ha ahaatee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee shareecada islaamka lagu maamulo ayay xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo qaarkood la mid ah midka ka hirgalay deegaanka carabow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaa sii kordhaya dalalka ay ciidamada dowladda federaalku shabeellada dhexe u geysanayaan wadayaasha gawaarida cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya waa dhacdo kale oo naxdin leh misana laga soo tabiyo gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaaro u tiilay deegaan hoostaga degmada cadalle ayaa dilay darawal gaari ari safarinaya oo ka mid ah darawallada ka shaqaysta gobolkaas nin kala dilay waxaa lagu magacaabi jiray maxamuud xasan nuur wuxuu u dhintay rasaas ay ku fureen ciidamada dowladda federaalka isagoo ku socdaalayay deegaan u dhow raagaceelle mid ka mid ah dadka deegaanka uu dhibka ka dhacay ayaa ka warbixiya dhacdada waxaa dhacay fal aada u xun oo musiibo ah ilaahi ha u naxariisto waxaanu ku geeriyooday walaalkeen maxamuud xasan nuur nin la yidhaahdo oo darawalka gaadiidka jidkaas isticmaala ka mid ah muddo dhowr sana oo ku dhowaad soddon sanaana ahayd darawal niman tuugaha jidka u galeen kolley xabadayna ku fureen qadarta ilaahay asagaana ku geeriyooda kolley baabuurka wuxuu kasoo baxay meel la yidhaahdo laba garas oo degmo ahaan ah qiyaasa inay hoos tagto cadale meesha oo ku dha oo dhibka kula dhacay oo ku geeriyoodana waxa waaye degmada raagaceele meel dhanka badda xaggeeda uga aadan oo la yidhaahdo hormagaale xitaa baabuurka istaag lama dhihin meelahan toosh looma ifinin wax loo sameeyey ma jirin nimaa jidka kasoo leexday aa jidka kasoo dhaca xabadoona hubiyey gobolka shabeellaha dhexe sida ay ciidamada dowladda federaalka uga bilaabeen dhaqdhaqaaqyo milatari iyagoo ay galbinayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkida ayaa gobolkaas waxaa ku batay tacadiyada ay u geysanayaan dadka rayidka ah toddobaadyadii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolkaas waxaa laga soo tabiyey dhacdooyin ay ka mid yihiin dilalka dhacayo kufsiga ay u geysanayaan dadka rayidka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maktabka dacwada ee degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa dowra diini ah usoo xiray qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xaafad ka tirsan degmada saakow waxaa ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim dowradani ayaa loo soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan xaafadda biyoole oo ka tirsan degmada saakow wilaayada islaamiga ah jubbooyinka dadka dowradani loo qabtay ayaa tiradoodu ahayd afartan qofood oo ka mid ahaa xerta masjidka bedir iyo dadka xaafadda biyooley waxaana dowradani soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow muddo bil ah oo ay soconaysay dowladda waxa ay ku qaateen duruus muhiim ah duruustaasina waxaa ka mid ahaa kitaabka sifatu salaad munaasabadda xiritaanka dowladani waxaa lagu casuumay culumowdiin aqoon-yahano waxgaradka xaafadda biyooley ugu horeyn munaasabadda waxaa kelimad ka soo jeediyey doctor xanafi cabdisheekh aadan qof aan dukan jirin dowlada inuu salaad bilaabo qura akhristo adduunkana kaaga khayr badan ikhwaani maad ku dheeraanaan waxaan ku soo gabagabeynayaa sheegay ugu dambe waxay tahay ikhwaanana adduunyada waan ka soconnaa aanqiraan u soconnaa aabbayaasheenaa tagay walaalaheennaa tagay hooyooyinkeennaa tagay dadaanna qiinay sanadka horaataa sanadka aana la joogin ikhwaani waa soconnaa mustaqbalka la sheegaa waa aakhiro waaye intaasi kadib qaar ka mid ah dadka dowladda loo qabtay ayaa iyagana ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladda bismillaah magaagay mayleray maxamed ibraahim cabdiraxmaan yaalyare insha allahu tacaala dadka xaafaddan biyooley gaar ahaan masaajidka beder ardaydii ka tahanaytay dowladii iyaa ku mid hay biidnilahi faa'iidooyin badan iyaa ku faa'iidni awalan ilaahay subxaana watacaala iyaa mahadle uma haddana walaalihii iyo sheekhaana sheekh bashaar oo juhdi badan meenaha niingali kitaabkii sifatu salaad oo taqriiban bilniin socday uu ka lahagabagebeeyey ikhtidaamshii dowladda inta ay socda maxaa kaaga baxay oo faa'iida dowladda faa'iida weyn ayaa nooga baxday muddo bil ahayna noo socotay kitaabkaasoon qaadanayna uu yahay safiyatu salaatu nabiy waxaan ku qaadanay bil wax badan baan ka faa'iidnay marka sheekeynan sheekh sheekh bishaar ilaahay raalli ha ka noqdee laxmada waxaan ku qaadanay casharka asagii ah hal bilaan ku qaadanay wax weynaana ka faa'iidnay maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dardargeliyey dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa